magaalada elberde ee gobolka bokool iyo weliba la kaqowday munaasabad rasmi elanka dahafuray qaybta cusub ee jaamacadda lukenya taasoo ay fududaay doonta helo walbarashada ardayda magaalada munaasabaddii weliba ku qeybgalay bahad walbarashada caafimaadka wadaalka deegaanka haween dhallinyar iyo martijaraf kale la kaazuumi doctor miraad oo kumid ee madaxda jaamacadda oo ku hadlay munaasabadda furitaanka iyo ballanqaadayni ku shaqeeyi doonaan horumaryo walbarashada ee deegaanka iyona sidoo kale la shaqeeyi doonaan walgorodka bulshada deegaanka labada waxay ku caddaynayaan qorshihii bishii lixaad aan u gudbinay oo bishii sagaalaad aan ka fadhiisanno ka doonnay in ay si rasmi ah u ogolaadeen ay ku qanceen ninka jamacadda weyn ninka kuxiga soo qoray waxay dhaheen waa diyaar wixii hadda ka dambeeya farsamo aan u gudbayna marka waa bishii koowaad annaga marka warqadda noo timid kadib shaqa noo soo baxday bishii labaad dhexdeeda waxaa noo soo sugashay wixdii waa process warqadda iska qori maaha shaqo dheer baad geli warqaddan aad arkayso waana waan qorray eray walba oo meel ku qoran loo ismi u qaadan inaad soo diyaariso meesha number baa ku qoran inta wax kalaa ku qoran inta wax kalaa ku qoran isku berrin dhaysin baa loo baahan yahay inta karin meel kale ka wac qola la tasho waxay yaqaano raadi adi xogta waxay nala jiitinto bishii labaad dhammaadkeeda ana warqad aan u qorray oonu sheegayno barnaamijkii inuu naga go-an yahay howlgal aan u gudbayno meeqa warqad noqonaya saddex warqad weli waa socnaa bishii labaad way naga dhamaatay tii saddexaad way naga dhamaatay bishii afraad taarikh kow waan iskugu imaanay warqadda u dambayso oo maanta hadda aan halka ku fadhino warqaddan oo m o u ama heshiis afgarada oo macnaheedu yahay in go-aanka u dambeeyey oo kama dambaysta aan wada gaarnay oo kuwada seexanahay qaybta u dambayso sidoo kale hana kumada ururada bulshada ee deegaanka ku hadalay munaasabadda furitaanka iyo subiin handhawa ay jaamacadda hadda waxaan ognahay naqaana anigu dad badan oo weligood meel dhaafo iska shaqaysto ganacsado maal howlahooda qabsado oo saddex afar shahaadahay maxaa yeele adduunkaa fudaaday isdiwaan gelinayaa lacagihii hataa hal marna waxbaa la iska bixin waxa weeye wakti yar ayuu saasoo jaamacad ku dhammaynaya marka reer ceelbarda waxaan u sheegaynaa oo leenaha kula daarmayna kolley waad samaynaysaane laakiin waa waa waxa weeyaan waa dhiirigelin weeyaane tashjiicin ha la isdiwaan geliyo jaamacadda si ay jaamacadda noogu hirgasho oo lagu guulaysano oo iftiinkeeda u baxo oo dalsi nooga imaado oo jaamacad jid u noqoto waxa weeye diiwaangelinteeda ha laga qayb qabo
waxbarashada waynu ku fahleen waagi hore dowlada ay sitay jaamacadaha weligeena lambar one mooyin lambar two kamana gelin jaamacaddii lafoole marka imtixaan la qaado ilmo ceebada ku dhasheen baa lambar one noqon jirta hadda laakiin mooyede ma jaad iyo waxbaan barano waxbaa siiska marka jaadka aan lagu aqoon waxba ay nagu dhex jiraan ciyaalkeenii dugsiyada sare ka baxay kuwii etoobiya ka yimid iyo kuwii soomaaliya iyo kuwii halin ka baxayba waxaan la war raadiyaasaan shaqana waa loo wali waayay mid walba laba boqol oo doolar uu raadinayo ugu waayay labada boqol oo doolar wax ka badan wuxuu ku heli lahaa waa jaamacadda
waa nimankaas deegaanka ka dhashay oo halkan ku dhashay oo waxbarasho ku maqnaa miraadna aada ogtihiin oo sanooyinka dambe waan iskaga sheekayn mayno marka xafladan iyo daahfurideedu maanta wuxuu ahaa waxay inoo keeneen jaamacad oo ma garanaysaa deegaanka iyo waxbarashadii dugsi sare dadka ka baxay iyo juhdigii dheeraa ee lasoo maray in merihiisi la goosto jaamacaddaasoo kenya iyo isku xiraysa ceel berde
anugu waxaan jeclahay arrintaa inaan fulinno wax allaala wixii ay ku suuragelaysana aan ku tala waxaa weeye imtixaan baa laynaga qaadaya jaamacadda hadda waa imtixaan hal sano wey sanadkaa haddaan baasno waa bes waa tii dhismahayd baa imaanaysa lacag badan oo caawa inaga maqan yaa imaanaysa qaybtan cusub ee jaamacadda lukenya yaa bii doonta ilaa toban takhasus oo shalduwan taasoo kaalin weyn ku qaadaha soomaryoowka tacliinta sare ee gobolka